Maamulka Hay'adda Taageerada Jubbaland ayaa duleedka magaalada Kismaayo ku gubay bur dhacay oo lagu hayay bakhaar ku yaala magaalada kaasi oo maalmo badan lagu daba jiray si aanan loogu gudbin bulshada. Burkan ayaa la marsiiyay baaris kala duwan si loo hubiyo in uu dhacay. Madaxa howlwadeennada Hay'adda Taageerada Jubbaland Cabdi Xuseen ayaa ka warbixiyay burkan la gubay iyo habraaca loo maray.
xafiiska taageerada Jubbaland wuxuu cadeynayaa bur in bur shalay ay maamulka degmada Kismaayo ku gubeen duleedka magaalada Kismaayo uu ka mid ahaa bur fara badan oo xafiiska taageerada Jubbaland baaritaan ku hayo qaybtiisii koowaadna xafiiska taageerada Jubbaland ku gubay duleedka magaalada Kismaayo burkaas oo burkaas ka mid ahaa qaybihiisii kale baaritaankoodii dabagalkooda socdaan burkaas oo markii hore uu yimaaday ahaa mid badqaba baaritaan sax aan maray ayaa wuxuu noqday inuu qeyb kamid a ku halaabo storage-kii ama qaab khaldan loo kaydiyey habkii khaldaneed ee loo kaydiyey ayaa waxay sababtay burkii qeybo kamid a inay kuuskuus iyo qoyaan iyo wax soo gaadhay oo isku dhegdhego saasna ku halaabo laakiin burkaas markii sii hore qaab sax uu ku yimaaday baaritaan sax marmaray wuuna fiicnaa storage-ka oo khaldan awgiina burkii uu qeyb kamid a uu halaabay qeybo kale oo iyadana ay baaritaankooda socotana ay jirto ilaa hadda markii hawshiisa ay dhamaatana hadii leher aan la soo wadaagi doono warbaahinta Maamulka Hay'adda Taageerada Jubbaland ayaa wado dadaalo lagu hubinayo tayada badeecadaha laga iibinayo bulshada si looga hortago inay ka dhalato caafimaad darro.